dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenan oo caawa idinaynu ku wada ugu waaweyn suuqyada muqdisho oo habeen iyo maalin si isku mid ah looga adeeganaya eehadaha amniga oo sugaya amniga dadka ka adeeganaya suuqyada xamara shirkadda dahabshiil guruub oo deeq isugu jirta raashin iyo xoolo nool markaasii gaarsiisay dadka dhimirka la ee ku jira isbitaalka laansaleyta ee magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo ingiriiska oo kala saxiday heshiis lagu yareynayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegeystayaal caawa isniin talaaday soo gelaysa taariikhduna waa toddobiyo tobanka abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu dooroon markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan suuqyada magaalada muqdisho ayaa habeen iyo maalin waxa ay noqotay si isku mid ah in looga adeegto iyada oo ay nagu soo fool leedahay maalinta ciidul adxa waxaana markaasi hay-adaha amnigu ay sugayaan amniga dadka ka adeeganayo suuqyada waaweyn ee xamar sida faahfaahinta warbixintan ay ku eegeyso waryahayaga faadimo cabdiqaadir
mar badan aa sugeen dharka inaa gadano laakiin maanta nuu soo degashay ilaahay sinamad aan ugu gaarsiiyey
bisha ramadaan waa gabagabo maalmo koobanoo farakutirisa ayaa ka harsan u dabaaldegidda munaasabadda ciidulfidriga waana maalin ay ku weyn tahay muslimiinto idil ehli asxaab walbana ay isugu hambaliyoon doonaan curashada bisha iidda suuqyada waaweyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho markii aad fiiriso waxaa ka jirta saxmad oo dadku waxay u diyaargaroobayaan maalintaasi ciidda waalid walba ilmihiisa ayuu gacanta wadaa oo suuqa ayuu ugu soo iibinayaa dharkii agabyadii kale ay ku ciidi lahaayeen oo dadku waxay isugu jiraan kuwo ka soo dukaamaystay suuqyada u hoyanaya guryahooda iyo kuwo wixii hadda ka dambeeya ka soo baxaya guryahooda suuqana u soo dukaamaysa tegaya si carruurtooda ay ugu farxiyaan xataa isgoosyada waaweyn ee ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho saxmad ayaad ka dareemaysaa oo dadku waxay u diyaargaroobayaan maalinta ciiddaasi amniga waa mid laysku hallayn karo oo hay-adaha amnigu waa kuwo iskaashanaya oo ka shaqaynaya xaqiijinta amniga guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee sida militariga u tababaran ee dhowaan laga keenay dalka uganda muqdisho muqwanaa caasimad ifaysa waa magaalo kobaceedu uu sare u kacaya dhan walba xilliyadii dambena amnigeedu uu soo hagaagayay habeen iyo maalinna suuqyada ay si isku mid a u camiran yihiin iyo goobaha kale ee ganacsi inkastoo boolisku yahay saaxiibka bulshada haddana waxay halkoodii ka sii wadaan howlgalladoodii joogtada aha amni xaqiijinta si shacabka ganacsanaya iyo kuwa kale ee dukaamaysi tegaya aysan waxyeello u soo gaarin uguna hortagaan khatarada amni ee jira waqhtiyada qaar isbeddel weyn oo xagga ganacsiga ah ayaa suuqyada waaweyn ee muqdisho laga dareemayaa sanadkanna waa mid ka gidisan sannadihii hore muuqaalbaahyaha dalsan ayaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada kuwaasoo aan weydiinnay u diyaargarowgooda ku aadan munaasabadda ciidda maasha allah si wanaagsan baa loo diyaargaroobayaa oo aad iyo aad u wanaagsan dhallinyar iyo carruur iyo maamooyin maasha allah ciiddu ciiddii hore way ka duwan tahay macnaha maasha allah qiimaha isyar qiimihii hore ka yar qaalisnaa laakiin kana waa ka raqiisan yahay maasha allah si fiican baa faatima loo ciidaya maasha allah wuu kala socdaa sanadahan iyo sanadihii hore inkastee uu sanadkaana uu aada u fiican yaha sanadihii horena way fiicnaayeen aadaana loo dukaamaysanaa oo ciidda ciyaalka aada loogu gadaa dharka
ciid uga taawmid waa tahay markaad fiiriso sanadkan ama sanadaha kale maxay kaaga duwan tahay sanadkan aad iyo aad u wanaagsana
waa tahay ciiddii oo kale markii la gaaro ama diyaargarowgeeda maxaa idinka qiimo intaa la egee dadka ugu leedahay maasha allah aad iyo aad u faraxsanoo cilmihan daciida ankan waa ciidana soo maha
magacaaga
maad baad intay joogtaa suuq maxaa ka soo doontay dhadhiidaa soo doonta
waxaa maanta magaalada muqdisho heshiis isafgarad ah oo ku saabsan loogu dabaaldegayaa laysku diyaarinayaa ciidda Een, waxaan rajeynayaa in caafimaad ilaahay nagu gaarsiiyo farxaddana caafimaad aa ku dhammaysan insha allah
maaduma cabduqaadir aadi ay tibiga dalsan muqdisho
aad ayay umahadsantahay waryahayaga faadumo cabduqaadir oo warbixinta warkaa ku eegeysay u diyaargarowga munaasabadda maalinta ciidulfidriga iyo sida suuqyada magaalada muqdisho looga diyaargaroobayo markaana haddii aanu fiirino dowladaha soomaaliya iyo ingiriiska ayaa kala saxiday heshiis lagu yareynayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka sida faahfaahinta amuurta anuu ku eegayo waryahayaga cabdulfataax muumin ilkacsi san mashruuc caafimaad ee lagu horumarinayo adeegyada hooyadii dhalaanka ku kal saxeexday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba safaaradda ingiriiska ee soomaaliya mashruuca better lifes oo loogu talagalay in lagu horumariyo hooyadii dhalaanka ayaa waxaa fulin doonta unisef iyadoona muddada saddexda sanaha laga fulin doono maamul goboleedyada kale ah jubbaland galmudug iyo gobolka banaadir wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu horreyntii soo dhaweeyey mashruucan ayaa waxa uu sheegay in uu yareyn doono mashruucani dhimashada hooyadii dhalaanka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan u joogno safaaradda ingiriiska ee soomaaliya inaan kala saxeexano annaga oo ah wasaaradda caafimaadka federaalk soomaaliya iyo een, hay-adda horumarinta arrimaha dibadda ee u k f c d o inaan kala saxeexano heshiis is-afgarad oo ku saabsan fulinta mashruuca better lifes for somalia women and children waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladda u k uguna ammaanaynaa garab istaagga ay garab taagnaayeen muddo dheer shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa fulintii mashruucii kan ka horreeyay ee shine iyo een, mashruucan hadda aan kala seexanayno ee better life oo aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaaliya oo ay wasaaradda caafimaadka priority u ah ama mudnaanta koowaad u ah in la yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka wasaaradda caafimaadka waxay ku dadaali doontaa in mashruucan looga faa'iidaysto sida ugu wanaagsan uguna tayada badan in looga faa'iidaysto ayay ku dadaali doontaa siyayaha safiirka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ah ayaa dhankeeda sheegtay in heshiiskan uu muhiim u yahay soomaaliya islamarkaana uu yareyn doono khataraha caafimaad ee ay la kulmaan hooyadii dhalaanka Today we're here to cement that long standing partnership and open the door to a new era of working together. The UK has a history of being one of the major donors uh, in the health sector here in Somalia, supporting frontline health services across the country. To date, no other donor has engaged as systematically and at scale. And the Better Lives programme represents the next phase in the UK's health sector engagement. The context in Somalia over the last 12 months has been extraordinary. The country has experienced and continues to experience one of the most protracted droughts in living memory. This has resulted in unprecedented displacement, but also increased the number of people with no access to safe water and proper sanitation, resulting in significant disease outbreaks. In light of this and of increasing health development needs,
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdifataax ilka case shirkadda daabshiil groupna waxay deeq isugu jirtaa raashin iyo xoolo nool iyo agab kale ay gaarsiisay isbitaalka dadka dhimirka la ee lansareyty ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo cali aadan axmed
agab kala gaarsiisay isbitaalka dadka dhimirka la ee laasaleti ee magaalada muqdisho deeqdan ay dahabshiil gaarsiisay isbitaalka laasaleti ayaa mid sanad lah oo bisha rabadaan ay gaarsiiso isbitaalkan si loogu daboolo baahiyaha ka jira ugu horeyn wareejinta deeqdan waxaa ka hadlay maareeye ku-xigeenka dahabshiil group ee koonfurta ee bartamaha soomaaliya cabdulaahi cali caamir is- isagoo ka warbixiyey deeqdan ay gaarsiiyeen isbitaalka dadka dhimirkila ee laasaleti maanta oo taariikhdu ay tahay toddobiyo tobanka bisha afraad ramadaanna uu yahay lixi toban lixi labaatan waxaan soo booqanay cisbitaalka dhimirka ee laasireti qaybta raggu ay ku jiraan oo aan soo gaarsiina deeq raashin iyo xoolo nool iyo agab kale oo ay ku jiraan joodarayaal iyo wixii loo baahnaayoo la dhigi lahaa go-yaashoodii iyo alaabo badan oo cisbitaalka looga baahnaa ayaan maanta soo gaarsiinay sida maamulka cisbitaalku uu nala wadaagay cisbitaalkan waxaa ku jira boqol iyo labaatan qof oo rag ah oo bukaan dhimirka ka xanuunsana cisbitaalkan waxaa markiisii hore dhisay oo dayactiray shirkadda dahabshiil group dahabshiil group maantay iyo sanad walbaba markay bishaan ramadaanku ay dhalato cisbitaalkan si joogta ah iyagoo warhayeen ayagoo u keeni jiray qaybtan maanta aan keennay in lamid ah oo ay kuna soomaan kuna iidaystaan si gaar ah maanta waxaan halkan u keennay arigii ciidda maadaama bacdamaa ciiddii maalmo yar oo ay ka dhiman yihiin ari ka kooban ilaa siddeed neef oo ariya oo loogu talagala bukaanadan in maalintaas looga farxiyo cisbitaalkanu waa cisbitaal weyn ee dad waxaa ku jira bukaano ah oo u baahan kaalmo waxaana gacanta ku haya dad khayr allaha siiye ku dadaalay dadka halkan ku jira waxaan rajaynaynaa insha allahu in sidan iyo si ka wanaagsan loogu adeego baahidooda maanta intaan soo gaarsiinay maahanay intii kalena intii wax ku tari karta ay ku tarto annaguna waxaan ballan qaadaynaa daabshiil ahaan sidii aan daabshiil guruub ahaan sidii awalba aan samayn jirnay in sanad walba sidanoo kale aan u soo booqanno oo wixii ay u baahan yihiin wixii karaankeenna aan soo gaarsiino sidoo kale cali muuse sheekh maxamuud madaxa xiriirka dadweynaha ee warbaahinta somtel ayaa daabshiil ku ammaanay siday u garab taagan tahay dadka u baahan in la caawiyo waxaan baliyeynaynaa waxaana leenahay waxa aad haysaan oo mataqaana ixsaanka ilaahay haydinka ajar siiyo shirkaddana waxaan leenahay xoolihiinna allaha barakeeyo mataqaana xilliga aad ku aadsateen oo munaasabka ah ajirka aad ugu tala gasheen inaad ka heshaan allah idinka siiyo sida uu guddoomiyuhu u sheegana sadaqadan ma noqon doonto insha allahu mid go'day ma noqon doonto waxay noqon doontaa mid soo laalaabata oo lagu taakuleeyo dadka mataqaanaa danyarta ah ummadda markay ayagu istaakuleeyaan ayuu ilaahay mataqaanaa nasri siiyaa sadaqada la bixiyo bilaa looga difaacaa xooluhuna waa ku kobcaan xooluhu kuma nuqsaamaan sadaqada waxaan rajaynaynaa marka in dadka soomaaliyeed inay ayagu iscaawiyaan oo sida hadda mataqaana shirkadda dahabshiilba ay dadkan masaakiinta u caawiso wax ugu keentay inay ayaguna isu caawiyaan ugu dambeyn dictor yuusuf cabdi samow kusimaha agaasimaha guud ee isbitaalka dhimirka la'an laasileti ayaa ugu mahadceliyey dahabshiil deeqdan ay soo gaarsiisay
dhammaan dahabshiil guruub deeqda wax ka oolka oo ay noo soo diiqeen waa laydinka guddoomay hortiinna khayr gadaashiinna khayr ilaahayna waxaan ka rajaynayaa maxamed siciid ducaale iyo baariga ou dhalay oo cabdirashiid khayrkan iyo wanaaggan marjicooda ayaga waaye
guud ahaana warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysataa iyo caawa waa nageynta ah warkan kiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel